بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد waaalihi wasaxbihi ajmaciin kelimadeeni saddex iyo labaatanaad maanta waxaan u gaar yeelnay fadlu lqur'aani alkariim qur-aanka kariimka ah fadligiisa wax la koobi kara male si looga hadlaaba adagba ilaahay wuxuu nagu manaystay jala jalaaluhu umamtii hore wax ka duwan oo ah kalaamku asiga noo soo dejiyey iyo sunnada nebiga ah ilaahay inuu noo xifdiyo ilaa qiyaami saaca isbedel aysan ku imaanin umamtii hore kutubtii loo soo dejiyey taxriif bay geli jireen qaarkood baa aayaadka aad wax ku bedeli jireen qaar bay aayad goyn jireen laakiin kalaamka ilaahay innaa naxnu nazalna dikra wa innaa lahu la xaafiduun dadka bani aadamka looma dhaafin xifdintiisa in ay xil ka qaataan ilaahay baa xifdiyey bal huwa aayaatun bayinaatun fii suduuri aladiina utu lcilm qur-aankii waxa weyaan waxa weyaan quluubtii dadka muminiinta o dhan wuu ku wada jiraa masaaxiftii wuu ku qoran yahay bikulli alsina nin kasto luqa kasta u dhashay sidiisa carabiga lagu akhriyaa diinta kale fiir hade waa la tarjuma fiqhigii waxaasoo dhan luqadii kalea lagu akhrina laakiin qur-aanka kamaa huwa yaa lagu akhrinaya marka qur-aanka fadligiisa wax la koobi kara male walaa yutaqarabu bishayin ila allahi afdalu min kalaamih ilaahay wax loogu dhowaado waxaa ugu weyn kalaamkiisa jala jalaaluhu walidaalika miisada uu leeyahay qur-aanka waxa kale cibaado wuxuu ka duwan yahay man qara'a xarfan min kitaab illahi falahu bihi xasana adkaarta kale jumlaha ajir lagugu siinaya qur-aankana xaraf xaraf ninkii xarafkii akhriyo xarafkaas ajir buu ku leeyahay xasana xasanadina cashiru amhaaliha tobana lagugu dhufanaya nebigu wuxuu uri laa aqulu alif laam miim xarfun walaakin alifun xarfun walaamun xarfun wa miimun xarf ayada keligeed baad soddon ku qaadanay markii uu yar tahay weeyaan midda kale qur-aanka qiyaamo markii la taga waa lagu kala baxaa darajaadka dhaadheer waxaa lagu gaara qur-aanka weeyaan nin kasta waxaa la leeyahay iqra' wartaqi waratil qur'aan kamaa kunta turatilu fi dunya fa ina mansilataka cinda aakhiri aayatin taqra'uhaa qur-aanka qofkii waxaa lagu leeyahay akhri korna u soco qur-aanka tartiil u akhri si tartiib ah oo axkaamtiisu dhammaystiran tahay sideed adduunyada u tartiili jirtoo kale aayadda ugu dambayso markay kaa dhammaato yaa darajadaasayd ku eg tahay marka sidii hadba loo kala qur-aanka qaadasha badan yahay yaa loo kala daraja sarreeya hadduusan qofka kale acmaal kale uu asna ku saromara uusan helin ahlulqur'aan hum ahlullaahi wa khaasatuh ilaahay dad gaar mudnaan gaar ka lahaa jira waa dadka ahluqur'aanka ah kalaamka ilaahay jala jalaaluhu iyo kalaamka basharka waxaa u dhexeeyo sidii basharka ilaahay waxa u dhexeeya ayaga khaaliq iyo makhluuq darajadooda wax isku dhow miya kalaamkoodana sidaasaa u dhexayso marka waxaa weeyaan qur-aankii waxaa haboon qof kastaba inuu qeyb ka qaato fii sunani tirmidi nabigu wuxuu iri aladii laysa fii jawfii shayun min alqur'aan kalbeyt alkharab guri laga guuray oo isku dumay buu lamid yahay ninka qur'aanka qalbigiisa wax qur'aan ku jirin laakiin walilaahi alxamdu nin kastoo muslim ah oo ilaahay rumaysan qur'aanka wax waa ka yaqaana hadda bal fiiri faatixada ugu sahlan faatixada ninkii xifdisan ilaahay kalaamkiisa baa qalbigiisa waxweynaa ku jira liannaha acdamu aaya acdamu suuratin fi lqur'aan qur'aanka suurada ugu fadli badan oo ugu sarreysa waay ninkii xifdisan lama dhahay qalbigiisa waa ka maran yahay qur'aan lama dhahay qur'aan waa haystaa marka ha siyaasadaa loo jeeda marka kalimaad yaryar inuu kusoo koobaan doonaya qur-aanka marka hore wuxuu naga rabaa inaan baranno qur-aanka barashuu rabaa barashadana keligaa isma bari kartid nin baa waxaa layidhi luqadiyuu mutamakin ku ahay markaasuu iri qur-aanka uma baahna buuri anigaa akhrinaya weligeyna qur-aan ma akhrinin markaasaa layidhi waxaa loo soo bixiyay aliflaam miim iyo alam nashraxa loo soo bixiyay akhriyaa layidhi shaqal male wax male labadooda isku si u akhri marna aliflaam miim aliflaam miim nashrax buu akhri waa layidhi waad khaldatay markaasuu alam nashrax intuu akhriyo tii kana alif alam u akhri tii kalani hadaadan talaqi haysanin ma keeni karis walidaalika ilahi wuxuu ku yuri wainaka latulaqa alqur'aana min ladun xakiimin caliim nebi maxamed ali yihi qur-aanka wax ma aha oo aad cid kale ka keentay maaha talaqi waa talaqi ilaahi buu kala kulmay biwaasitati jibriil xarfan bixarfina loo baray asagoo nebiga oo quraysh ah oo afsaxul umam ay ahaayeen lama dhihin qur-aankii waa kaas carabiga adiga afkaada ku akhri lama dhihin laakiin waxaa weye talaqi qof haa yaqaano oo kuu sugo laba shay oo isku mid oo si laba laba loo kala akhrina baa jirto horta taasaa loo baahan yahay dadka qur-aanka labay u kala baxeen markay bartaan nin maahir qur-aanka ku ah intuu bilaabay ou bartay ou xifdiyey ou mutamakin ku yahay maahir baa la yidhaahdaa haaulaai maca safarati alkiraam min almalaa'ika darajadooda aad bay u saraysaa dadna ilaahay mawhibo ma siinin qur-aanka uu ku adag yahay aladii yaqra'u alqur'aana wayatatactacu fiih wahuwa calayhi shaaqun lahu ajraan buu nabiga caleyh salaatu wasalaam yiri waxaa weeyaan fahmadii ninkaas oo kale male laakiin jidhkiisu soo haaya qur-aankii wuu akhrinayaa waa waa isku dhibayaa inuu sidii saxda u akhriyo sidaas haddii ay malagi ugu yimaado ajirkiisa waa leeyahay hadduu ku guuleysto ou markaa qur-aankii saxo ou meeshii laga rabagaadinayo maahiriintuu ku darsoomayaa intuu jidka soo haayane waxa weeyaan ajirkaa labadaas ajir buu leeyahay marka ma jirto wax la yiraahdo aniga qur-aankii markii horaan xoogaa ka barbartay maalin kasta safka horaan galaya musxafka iska soo qaadanaya sida ila noqotaan u akhrinaya taas ma ah dadka hadda saasay u badan yihiin dadka haddaad aragtay carabta nooga badan wuxuu akhrinaya hal kelimo oo sax e ma leh oo wuxuu leey waan ku cibaadaysana asoo kari karo qof macalima intuu doorto ama u tago u yirahdo carabka ii sax say u dhici karto qur-aanka inaan ka akhriyo musxafka si sax uga akhriyo aqala shay waxaa weeyaan musxafka inaad ka akhri kartid wax toosan yacni markaan leenahay waxaa weeyaan shaqalkii qur-aanka axkaamtii ugu yareed xusari oo kale noqo laguma dhahay laakiin wax sax a oo sidii qur-aanka ilaahay u soo dejiye u saxsan oon shaqalkii gabsanayn inaad akhrisid waa laakiin iyaaka nacbudu haddaad iyaakii nacbudu leedahay yani kayf ma dhixi karaysa marka ma aha ninka meeshaada iska joog sidaadaad ajir ku leedahay ma aha qofka waa inuu saciyaa inuu carabkiisa ku saxo qur-aanka wuxuu akhrinaya wixii kaloodba aada akhri karin iska dhaaf wixii kuu saxan ku celceli sidaasaa la doonaya qur-aanka in la saxa daraaddeed cibaado la ogolyahay in laysugu yimaado waa inta xalaqa loo fariisto oo markaa qur-aanka layska dhegeysto lianna waxaa ka laasimayo cid kasta meeshay ku khaldan tahay inay iska toosiso majtamaca qowmun fii beytin min buyuut illaahi waatuu nabiga caleyh salaatu salaam xadiidkii aada u qiimaha badnaay ou nabiga caleyh salaatu salaam noo sheegay marka maxay qabanayan yatluuna kitaab allahi wayatadaarasuunahu baynahum ila naزlat calayhim asakiinatu wkhashiyathm اraxma waxafathum اlmalaa'ika wadakarahum اllahu fi man cindah qur-aankii bay imaanayaan akhrintiisa bay iska dhegaysanayaan markay ka gudbaan macanihiisii bay isu sheegayaan markay ku gudbaan hanuunkiisii bay ka hadlayaan dadkaas darajada ay leeyihiin malaa'igta ilaahay agtiisa wuu ku ammaantamayaa wadakarahum اllahu fi man cindahu addoomankaas aan leeyahay buu leeyahay qur-aankaa darajadaas lagu gaaraa marka kale waxaa ku xigta qur-aankii waabad baratayba almuraajaca watacahud waxaad ogaataa dad kasta oo muslin ah inuu qur-aanka xifdiyo waa doonaya laakiin limaada fulaan min annaasi yaxfad alqur'aan walaakhar laa yaxfad leesh isweydiya waxay isku dhaafeen casiimada waa ninkaana wuu isdhibay niyadiisana maxaanku iraha waa soo xaadiriyey kaasna khayrkii waa jecel yahay laakiin casiimo ma leh hadda u fiirso muslim kasta dumar iyo rag nin weyn nin yar inuu qur-aanka xifdisanaan lahay waa jeclaan lahay laakiin waxaa lagu kala tegay go-aanka qofka uu qaadanayo ninna waxa weya waqti buu u khasisay habeen iyo maalin buu u soo jeeday waana ku guuleystay ninna waxa weye niyaduu ka jecel yahay laakiin markuu hal aayad xifdiyo waqtiguu ku dheeraada buu iska dhaafaya waxaa kasii khasaaro badan ninkii ilaahay qur-aanka u sahloo xifdiyey ee haddana iska dhaafay muraajacadii laga waayo qur-aanka tacahud buu u baahan yahay nebigu wuxuu yiri wahuwa aladii nafsii biyadii lahuwa ashaddu tafalutan min alibili fii cuquliha geelo oo xeraga laga sii daayay yacni meel aad ku arkaysid ma jirto waa kaa dhumaya sidaas oo kale qur-aanka haddiidan muraajacaynin soomaalida waxay tiraan qur-aanka afar maalmood haddaad moogtahay afartan uu ku moogyahay wax saxa waaye qur-aanka muraajaca joogta ah inuu leeyahay saddex jus ugu yaraan laba jus ugu yaraan inaad maalin kasta akhrinaysa xataa jus ninka xaafidka ama ku filin waa wax lawada oga tajriba lagu ogyahay marka waa inaad jus leedahay qur-aankii maalinta kastaba oo ilaahay hadduu kuu xifdiyey aad xif aad dadaasha badanaa waxay u badan tahay dadka dhalinyarta qur-aankay soo baranayaan markii ay dugsiga ka baxaan xuriyadii iyo maxaan ku irahda sheekadii iyo dadkii qur-aankii xabisaya oo dhan waxaa laga yaabaa inaysan gadaal u milacsanin bacda cishriina caaman yacuduuna asaabica nadam markaasaa way shallaynayaan qur-aanka maruu iisoo gacan galay laakiin dhallinyarnima iga dhumisay meelo kaleu la aaday marka taasayna kugu dhicin min alaan qur-aanka waqti u qabso muraajacada marka laba jus saddex jus afar jus adiga waxa weeyaan ilaa qofkii todoba jus ugu badnaan saddex marka loo dhiga hal qeyb maalintii ugu badnaan nabiga caleyh salaatu wasalaam cabdullaahi bni camr bni caas markuu la kulmay qur-aankii waan akhri karaa buu uri maalinta dhanaan dhammayn karaa waa laga diiday wuxuu qabsaday laba maalin u ku dhammeeya waa laga diiday wuxuu qabsaday saddex waa laga diiday afar waa laga diiday lix waa laga diiday todobaa loo ogolaaday qaal wuxuu iri fashadadtu fashudida calaya todobadaas ma dhaafi kartid soomaalida aad bay u fiican yihiin oo xadiidkaas ay baqaateen waxaanu ognahay macalimiinteenii raggii xufaadka ahay qur-aanka waxay dhihi jireen maalinkii jallaada la akhrina jallaad jumcaad jallaad sabtiyaad qur-aanka todobada maalmood jumcadu laga soo bilaaba khamiistana waa la dhammaynaa waa xadiidkii oo waxay ku salaysan tahay ku salaysan tahay xadiidkii cabdullaahi bni camr bni caas jallaad in la akhriyo suuratulfaatixa kasoo bilow fa kayfa idaa asaabathu musiibatu haddana fa kayfa ka bilow idnaataqna aljabala ka bilow mathalu kalimatin khabiihatin ka bilow haddana waa ka ilaa aad ka gaartid qur-aanka aakhirkiisa waa wax lawada yaqaan calaamaad la yaqaano marka nabigu wuxuu uri laa yafqahu man qara'a alqur'aana fi aqali min halaath xadiid abu daawuud iyo tirmidi ay wariyeen saxiix yeeleen wa qur-aan ninkii saddex maalmood ka yar ku dhammeeyo ma fahmin qur-aanka akhrintiisana waxaa loola jeedaa in lagu fahmo akhrintiisa ayaa loo jeeda walidaalika nebiga hadyigiisa waa kaa saddex maalmoodaa looga qabtay ugu yaraan haddii aan aragna fulaana qur-aanka maalin dhameey ama laba khatmow maalin akhriyay allahu aclam bixaali hadaka arajul laakiin annaga dadka waxaan leenahay saddex maalmood ugu yaraan ka yar ha khatiminaan leenahay liannahu nebiga dadka noola mid ma ah markaan fiiriyay aniga siirata salaf fulana qur-aanka dhameey fi rakca fulana dhameey waxay u dhowdahay qiraa'a binadar wax la yiraahdo anigu waan samayn jiray qofka maalan maanta dad baad ku ballantansatiin inaad qur-aanka maalan shan juz oo kale aad akhrisaan subaca isku dhegeysataan ninkaan aayad akhriyo ninkaan ama maqra la akhriyo maqra la akhriyo sida annaga aan markeedii hore samayn jirno oo qur-aanka awalka inta la akhriyo aayadda aakhirkeeda laysla qabto saas sax ma ah liannahu ilaahay wuxuu uri idaa quria alqur'aanu fastamicuu lahu ansitu inaan isu dhegeysana la rabaa maa mar isla wada qaylina la dooni maayo sax maaha waa meel waan ku khaldami karnaa bashar baa nahay annaga marka qur-aankii waxaan samayn jirnay marka maanta juska loo loo socdo maalan akhrintii loo socdo xalaqadii lagu akhri la doonay meeshii la rabay in la akhri waad fiirinaysaa saasaad isha ula raacay akhrinkaa ma aha laakiin aayaadka iyo safaxaadka iyo meesha ay ka bilowdaan yaad fiirinaysaa saysan iskaa dhex yaacin hadhow markii dadka aad la akhrinaysa taas markii la yihaahdo qur-aanka dhan waxaad ku akhri kartaayaad ku fiirin kartaa laba saac saddex saacaad ku fiirin kartaa marka allahu aclam dadka qaarkeedoo laga wariyay inay qur-aanka ay akhrin jireen maxaan ku irahdaa fi rakca ama ay ku akhrin jireen inay nadar tahay aynay dhici karto yaa suuragal wallahu aclam ayib qur-aanka waxaa la rabaa markii annaga aan baranno oon muraajacadii ku celinno haddana tadaburaa nagala rabaa qur-aanka macnihiisi qur-aanka keligiis iska akhri lafdigiisi ma ah waa inaad qur-aanka ku tadaburtaa macnaha aayadda ay leedahay waa inaad fiirisaa liannahu ilaahay hadafka qur-aanka loo soo dejibaaba sidaas ah kitaabun anzalnaahu ilayka mubaarakun liyadabbaruu aayaatihi waliyatadakara ulul albaab ilahi wuxuu uri kitaabka waan soo dejinay ilayka kitaabkaas la soo dejiyo wax mubaarakun kitaab mubaarak ah macnaha mubaarak khayrkiisaa badan ajirka laga helayo hanuunka laga helayo wax la koobi kara ma ah maxaa loo dejiyay liyadabaruu aayaatihi aayaadkiisa inay fiirfiiriyaan macnahooda ay dhadhansadaan oo markaa caqli celin oo kuu faa-iideeyo xumaantana uu kaa saxa wanaagina uu kugu buuriya tadakurka saas way walidaalika nabiga caleyh salaatu wasalaam sida xudayfa cinda albukhaari xadiid oo saxiix ah nabiga waxaa uu caado u lahay hadduu aayad maro oo tasbiix ka hadlayso waa sabixsan jiray hadduu aayad maro ou su-aal ay ku jirtona ilaahay buu weydiisan jiray hadduu aayad uu maro oo ay tacawud ilaahay wax laga magangal ay ku jirto waa ka magangeli jiray ma aha masalada afartan jusciyon iga dhamay shantan iga dhamay ma ah nabiga fiir meeshuu maraba hore tatbiiqi uu sameynaya markii uu arka fasabix bixamdi rabbika subxaana allahi wabixamdih saasuu leeyahay marka fastacid billahi min ashayaan rajiim acuudu billahi min ashayaan rajiim markuu arkay isalu markuu allahuma inii asaluka an takfira lii marka ma aha aayadda hore ka gaarsii ma ah qur-aanka la noolow baa lagu leeyahy qalbigaada kala soco marka nin sidaa qur-aanku akhrinayo ma sahlana inuu ciyuun ku dhameeyo ma dhici karayso marka qur-aankii waxaa weeyaan inaan sidaas aan u akhrino waxaa khalad ah inaad maalin kasta jalaad akhrinaysa ama shan jus aad akhrinaysa maalin kasta tobannaan sano labaatan sano soddon sano aayad macnaheed haddii lagu weydiina aadan aqoonin taas waxaa weeye macduur ma ah qofka cudurku heli maayo waa inuu kacaa u qastaa qur-aankan uu ilaahay kula hadlayo macnihiisa maxay tahay inaad weydiisid waay saaad u garatid aayadda akhrini macnaheed hadafka laga leeyay saas waay qur-aanka lafdigiisa ajir waa laga helayaa laakiin macnihiisa laga maarmaan ma ah walidaalika waxa weeyaan maanta cilmigii guriguuba kugu yimidba tafsiirkii oo musajal ah oo cajal ku duuban oo luqadii aad garanaysa lagugu laqbey baa yaallo soo qaado qur-aankaad xifdisan tahay amaad maalin kasta akhrisid isweydii darsi darsi u dhageyso ilaa suurati naas aad ka gaartid waxaa kuu baxaya iftiin waxaad akhrinay macnaheedaad garanaysaa taasaa hadafka weynu ku jira meesha in la ilooba maaha ayib qur-aankii waxaa ku xiga markii adiga aad dhamaysid dadkii haddana in la baro khayrukum man tacalama alqur'aana wa callamah markaad baratid raaxa ma jirto waxaa lagu leeya waxaad baratid dadka gaarsii ku qaado haddaad rabtid ajir ku qaado oo lacag ku qaado ama lacag la-aan ku bar waa sida fiican lianna qur-aankiina in ajir lagu qaato waa bannaantay macalimiinta dugsi inay abuurtaan oo ay lacag ku qaataan nebigu wuxuu uri khayru maa akhadtum calayhi ajran kitaabullah marka ajri waa lagu qaadan karaa liannahu haddiina aan saas la yeelin waxay noqon lahayd qur-aankii oo dhan in la ihmaaliyo laakiin macalinka hadduu nololka helayo qur-aankiina dadkii uu kugu tabarucay inuu baro waa wax fiican weyaan dhib ma laha laakiin waxaa khalad ah in dadkii caruurtii yareyd kugu aamineen oo aadan adiga bari kartid oo qur-aanka aad xifdi kartid inaad ka qasad inaad qasadkaada u ahaado inuu lacag ku qaadatid keli ah ninkii wax bartay ninkaana wax baran boqol caruur ah nina wuxuu le anaa keligay waxbaray boqol muu qof weligiis waxbari karaa dadkii caamada ah jahligoodu ka faa-ideysanaya qur-aan uusan waxba baraynin dugsiga in laga qaayli unbaa muhiima beshiisana uu ka qaato haddii ay khalad tahay qofkii in beeci iyo shirihii lagu khiyaano waxaa kasii qaab daran in qur-aankii barashadiisii oo lagu xil saaray inaad dadka ku khiyaantid ninkii wax baranayana inaad waajib kugu ta aad u bartid kii wax bara waayna waalidkiis u yeerto tiraahdo caruurtaada dhibkaasa haysato intaas buu dhaafi layahay xaaladiisa la soco sidaas muu kugu joogayaa mase waa la baxaysaa inad tirahdo ammaanada saasay ku jirtaa laakiin in tiraahdo maasha allah wiilkaada wuu fiican yahay waxna aadan baraynin toban sano min cumri saas ugu tagto amaamallahi waa lagu weydiinaya qur-aankii markaan baranno dadkii aan barno haddana waxaa noogu xiga inaan ku camal falno waxba tari maayo qur-aanka lafdigiisii macnihiisii ood garat haddaadan ku camal falayn qur-aanka wuxuu ku leeyahay dadka ha dhibin dadka ha xamanin salaadi duko sakada iska bixi awaamirtuu ku siinay haddaadan fulinaynin in lafdigiisa xifdisan tahay ood macnihiisa taqaan maxay soo kordhisay wa aqiimu salaata waatu zakaata buu qur-aanku yiri macnihii waa taqaanaa mana dukanaysa lakin ma bixinaysa qur-aanka waa xifdisan tahay laa tasdaadu min allahi ilaa bucdan aad baad ugu foganaysa ciqaab bay kugu noqonaysaa liannahu ninkii wax yaqiinay oona ku camalfalaynin waa aad buu u qaabdaran yahay qur-aankii marka in lagu camalfalo camalfalidaas labay kale labay ay kal tahay camalfalid calaa mustawa alafraad ah waxaa weya shariicada in isku dabaqda adiga wax gaar kuu qosaya jiro hadda ilaahay markuu le salaadi duko dad ha xamanin zakadii iska bixi ee been ha sheegin ilmahaada tarbiyayso waa adiga shareeca gooni ku khusaysa waa cid kaalama dhexayso marka horta adiga wixii gooni low nin kasta oo muslimiinta kamid a shareecada naftiisa horta ku dabaqi lahay midda guudna way imaan lahayd ee annaga mushkilad waxayna haysataa shareicadii guud intaan aanba la gaarin tii daakhilka annaga oo na khusaysaanba isku dabaqaynin nin kasta gurigiis hadduu shareicada isku dabaqi lahaa midda kalena way imaan lahayd taa waa mid weeyaan midda kale waa mid umamta ummadii laga rabo ka mustawaa dowla dastuur waa qur-aanka kariimka iyo sunnada nebiga inaan ku camal falnoon isku xukunno intuusan gumayskii noo imaanin ka hor dadka muslimiinta waxaan shareecada ahayn maxkamad ma ooli jirin ayadaa lagu xukumin jiri cadowgii wuxuu ogaaday ummadda qawideeda iyo xurnimadeeda iyo istiqlaaliyadeeda inay ka helaysa in ilahay kitaabkiisa ku dhaqmayso tii baa laga fogeey kitaabkii halkaa iska dhagaalyiri qaanuunkeenaan annaga qaata dowlad kasta oo ummad muslima gumaysatay qaanuunkeeda usoo qaatay talyaani ninkuu gumaystay qaanuunkii talyaaniga loo keenay faransa ninkuu gumaystay faransa talyaani qaanuunkiisa loo keenay ingiriis qoladuu gumaystay ingiriista ayaa loo keenay waxaa layihi kitaabkii dhinac iska dhiga caqligeenna waxaan ku dhiganaa idinkaga fiican lianna ummadda in la gumaystaa la doonayaa oo khayraadkooda iyo caqligooda la qaato waxayna ku suuri gartaa ilaahay in laga soo gooyo oo liraa aniga iisoo xuguntan hadhow marka waxaa weeyaan wixii aniga aan ku xukumaad qaadanaysaa wax waa aada u qaab daran waay ina kitaabkii ilaahay aan cala janbin iraado oo bani aadam caqligooda waxay ku sameeyeen aan iraado shariica bay noo tahay wax la aqbali kara maaha alam tara ila aladiina yazcumuuna anahum aamanuu bima unzila ilayka wama unzila min qablika yuriiduuna an yataxaakamuu ila taaguut falaa warabbika laa yuminuuna xataa yuxakimuuka fi ma shajara baynahum iimaanka waxay ku xiran tahay sharciga ilaahay inaad ku xukuntid masalo oo gorgortan u baahan ma ah alaysa min alcayb ummadii waxaaweyaa umamtii horaa noogula talagalay inaan annaga diinteenna gaarsiino oo dhibka haysta aan ka furanno marka inaan annagii aan noqono inaan baadilkeeda soo qaadano sow ceeb ma aha kitaabkan mahaamta loo soo dejiya waxaa ka mid eh ina hada alqur'aana yaqusu calaa bani israa'iila akhara aladii hum fiihi yakhtalifuun waxyaalaha loo soo dejiya waxaa ka mid eh reer bani israa'iil waxay madaxa iskula jireen in lagu kala bixiyo annagaa noogula talagalay ummadda inaan xal u raadino ee anaga ina xal naga raadiyaan ma ahayn almuhim markii aan kitaabkii aan baranno aan muraajacayno dadkii aan sii barno aan ku camal falno oo aan haddana maxkamad aan ka dhiganno waxaa noo sii dhiman atabliiqu bihi qur-aankii dad kale in lasii gaarsiiyo waltakun minkum ummatun yadcuuna ila alkhayri wayamuruuna bilmacruuf yanhowna can ilmunkar khaasiyada ummadeenna ay gaar u leedahay waxaa weeyaan umamta kale ayaan khayrka ugu yeernaa lianna rasuul kaloo la sugaya ma jirto waxyigan ilaahay oo kaamilka meelu ka jiroo kalena male annaga unbaa ilaahay nagu manaystay waxyigan in annaga isku ekayno umamtii kale aan ugu yeerno oo ay diinta sabab ay ugu noqotay waajib cayni nagu tahay wallahu aclam